halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nebcaadeen oo garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqabi rakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal arrinka ku saabsan ballanqaadkii caaqibada lahaa ee ahaa in ilaah uu ku soo celin doono dadkiisii dhulkoodii waxaa iminka loogu qaadayo dhulkii baabilon waxay ahayd wanaaggooda aawadii wuxuu u ballanqaadayaa inuu ilaalin doono oo welibana dhulka lagu soo celin doono haddaba caleenta bardaha ee xun waxay u taagan tahay sidqiyah iyo kuwa ku haraya yeruusaalem ee haddana masar sii aaday iyagoo diidan hadalladii ilaah caawa waxaannu xigashada ka bilaabaynaa baalka sagaal boqol shan iyo siddeetan ee ahdigii hore kitaabkii yeremiyah cutubka afar iyo labaatanaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan oo waxaan ka dhigi doonaa inay boqortiyooyinka dunida oo dhan hor iyo dib ku dhex rogrogmadaan oo meelaha aan iyaga u kaxayn doono oo dhanba waxay ku noqon doonaan caay iyo maahmaah iyo halqabsi iyo habaar haddaba taariikhda aan ku qornayn kitaabka ayaa kaamilmay ama ku soo arooray waxyigan kaasoo yeremiyah si aaminnimo ah oo ugu sii sheegay dadkiisa haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka shan iyo labaatanaad ee kitaabkii nebi yeremiyah mawduuca uu ka hadlayo kitaabkani waa iska cad yahay waxaana ilaah oo dusha ka saaray xukun reer yuhuudda oo ah in loo kaxaysanayo dhulkii baabiloon cutubkan wuxuu quseeyaa ama uu ka hadlayaa waxyiga farriimihii ishaaciyah oo u soo jeediyey iyaga toddoba iyo toban sanno ilaa siddeed iyo toban sannadood ka hor wakhtigaas isaga ah marka waa inaad maanka ku haysaan in kitaabka yeremiyah aan loo qorin qaab isku aadan ama isku xigxiga wiilkii yoosiyah ee yehoyaaqiim ahaa ayaa carshiga haysta markan oo lama mid ahayn aabbihii oo ahaa nin cibaado leh waxaa ku qoran kitaabka boqorrada cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afaraad waa baalka shan boqol iyo siddeed ee axdigii hore markaasoo qorniinku uu lahaa iyo dhiiggii aan xaq qabin oo uu daadshay waayo yeruusaalem wuxuu ku nijaaseeyey dhiig aan xaq qabin oo rabbiguna ma uu cafiyeen yeremiyah ayaa iminka wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubkan shan iyo labaatanaad aayaddiisa afaraad ee baalka sagaal boqol shan iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kanu waa ereygii yeremiyah u yimid oo ku saabsanaa dadka yuhuuddah oo dhan waxayna ahayd yehoyaaqiim ina yoosiyah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuddah sannadiisii afaraad taasoo ahayd sannadii koowaad ee nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabiloon maadaama ayan maqlaynin hadalladii ilaah waxaa dhulka soo faragelinaya baabiloon nebiga oo horay inoogu sii wadaya arrinka ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo labaatanaad aayadda sagaalaad sida tan bal ogaada waxaan soo diri doonaa qolooyinka reer waqooyi oo dhan iyo addoonkayga ah nebukadnesar oo ah boqorka baabiloon oo iyagaan ku soo kicin doonaa dalkan iyo dadka deggan iyo qurumaha ku wareegsan oo dhan oo kulligoodna waan wada baabi'in doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa wax laga yaabo oo lagu fooriyo iyo cidlo weligeed ah ilaah wuxuu iminka leeyahay nebukadnesar oo ah boqorkii baabiloon oo addoonkayga ah haddaba nebukadnesar sida mid waliba ee dunida ku noolba uu u yahay waa noqon karaa addoonka rabbiga wuxuu cadho kula kordhacayaa dadkan ilaah diiday ee asnaamta caabudaya ee reer yuhuuddah haddaba dad badan ayaa waxay la yaaban yihiin sida dhulka israa'iil iminka uu oomano u yahay dhulka israa'iil ilaah baa sidaasi ka dhigay kadib markii kuwo badan oo noolaa wakhtiyadii hore ay ilaah addeeci waayeen wuxuuna kula soo kordhacay caradiisa marka ay sidaan tahay dhulkuna sooma saarayo cunnadii looga baahnaa iyadoo ay ugu wacan tahay habaarka saaran aawgii haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shan iyo labaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo weliba waxaan iyaga ka baabi'in doonaa codka reeraynta iyo codka farxadda iyo codka arooska iyo codka aroosadda iyo sanqadha dhagaxshiidka iyo iftiinka laambadda wuxuu rabbigu leeyahay waxaan meesha ka qaadi doonaa wax waliba ee ay farxad iyo madadaalo ka heli jireen welibana waxaa soo dhammaanaya aroosyada iyo baayac mushtariga welibana kol dambe shamac uma shidan doonaan farxad haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo labaatanaad ayaa waxaa ku qoran aayadda kow iyo tobanaad sida tan oo dalkan oo dhammuna wuxuu noqon doonaa cidla iyo wax laga yaabo oo quruumuhuna toddobaatan sannadood ayay boqorka baabiloon u adeegi doonaan marka ilaah waxa uu ka qabanaya dembigooda wuxuu kula xisaabtamayaa wakhti ha yeeshee waxaad mooddaa in kiniisaddu ay ka duwan tahay reer banu israa'iilna waxaa lagu leeyahay toddobaatan sannadood ayaad u adeegi doontaan boqorka baabiloon tirsiga toddobaatanka waa sannad sabtiyeed dhammaystiran waxaana ciqaabta keenay in la addeeci waayey hadalladii ilaah habaarka iminka qabsaday reer banu israa'iil horay baa looga sii digay sida ku qoran kitaabkii laawiyiinta cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha afar iyo soddon ilaa shan iyo soddon ee baalka boqol laba iyo lixdan ee ahdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo markaasaa dalku sabdiyadiisa ku raaxaysan doona intuu cidla yahay oo idinku aad joogtaan dalka cadaawayaashiinna oo dhan oo wakhtigaas oo dhan dalku wuu iska nasan doonaa oo wuxuu ku raaxaysan doonaa sabtiyadiisa oo dalku intii cidla yahay oo dhan wuu iska nasan doonaa nasashadaas oo ah mid uusan sabdiyadiinna helin markaad degganaydeen waxaa markaasi iska cad afar boqol iyo sagaashan sannadood inaan sabdiyadii la dhowrin waxaana halkaasi ka soo baxaya toddobaatan sannad sabdiyeed inaanay dadku ilaah xusuusan markii sannadadii dhibka badnaa u soo dhammaadeen ayaa ilaah uu ku soo celiyey dhulkoodii bal dhegayso waxa nebigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo labaatanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo markay toddobaatanka sannadood dhammaadaan ayaa xumaantooda aawadeed u ciqaabi doonaa boqorka baabiloon iyo quruuntaas iyo dalka reer kaldiyiinba oo waxaan ka dhigi doonaa meel weligoodba cidla ah haddaba wakhtigii yeremiyah uu noolaa ayaa waxaa aayaddan laba iyo tobanaad ku qoran in la waxyooday ha yeeshee iminka waa taariikh oo ilaah wuu kaamilay waxyigaas nin dood ka keeni karana ma lahan bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee qusaysa koobkii cadhada ee kamriga wakhtiga waxyiganu uu soo baxay ayaa nebukadnesar uu u watay yehoyaakiim iyo kuwii gobta ahaa askartii iyo farsamayaqaanadii dhulkii baabiloon kuwii hadhay waxay hoos joogeen sidkiyah waxayna baad siin jireen boqorkii baabiloon haddaba boqorradii ka dambeeyey yoosiyah waxay wada ahaan jireen kuwa shar ah iminkana nebi yeremiyaah masaal buu kula hadlayaa iyaga oo wuxuu u sheegayaa in koobka cadhada ay cabeen waxaa masaalkan isticmaali jiray nebiyada qaarkood iyagoo hoga tusaalaynaya dadka in dembiga ay ku sii socdaan loo macnaysanayo ilaah hortii kuwa fallaaganimo ku sii socda haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii yeremiyah aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee baalka sagaal boqol lix iyo siddeetan ee ahdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu igu leeyahay caradan koobkeeda kamriga gacantayda ka qaad oo waxaa wada cabsiisaa quruumaha aan kuu dirayo oo dhan oo iyana way cabi doonaan oo way iska dhecdhici doonaan wayna la waalan doonaan seefta aan dhexdooda u soo dirayo daraaddeed markaasaan koobkii gacantii rabbiga ka qaaday oo waxaan cabsiiyey quruumihii rabbiga ii diray oo dhan kuwaas oo ahaa yeruusaalem iyo magaalooyinka dalka yuhuuddah iyo boqorradooda iyo amiiradooda si aan iyaga uga dhigo cidla iyo wax laga yaabo oo lagu fooriyo iyo inkaar siday maanta tahayba waxaa laynoo sheegayaa haddaba sida ku qoran aayadda siddeed iyo tobanaad qurumaha la siinayo waxaa ugu horreeya yeruusaalem oo ah caasimadda yuhuuddah waxaa kaloo laynoo sheegay boqorrada iyo amiirada haddaba inkastoo qurumaha loola jeedo kuwii reer yuhuuddah haddana way ina saamaysaa kuweenna ka midka ah shisheeyayaasha quruumaha dunida oo dhan waa eedaysanayaal innaga oo dhanna waxaa inaga buuxa caasinimo gadood fallaagannimo kacdoon iyo qalaanqal waxaanan innaga oo dhaniba heensannay koobkii carada ilaah oo israa'iil waxaa lagu xajinayaa masar sida ku qoran cutubka shan iyo labaatanaad aayadda sagaal iyo tobanaad oo leh iyo fircoon oo ah boqorka masar iyo addoommadiisa iyo amiiradiisa iyo dadkiisa oo dhan waxaa dabadeed lagu darayaa cuus oo ah dhulka falastiin iyo ashqalon iyo ghaza iyo cekroon iyo kuwa ashdood ka hadhay iyo edom iyo boqorrada badda ka shisheeya qurumahaas oo dhan waxay ka cabi doonaan carada ilaah dembiga dadka wuxuu weli ka hor jeedaa ilaah waxay la dhecdhaceen koobkii kamriga ee caradiisa markii koobka u buuxsamo waxaa soo kaamilmaya caradii ilaah ee qurumaha haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka sagaal boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka shan iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu idinku leeyahay caba oo sakhraama oo mantaga oo dhaca oo innaba mar dambe ha soo kicina seefta aan dhexdiinna u soo diri doono daraaddeed haddaba markii ay koobkaasi ka cabaan waa koobka fallaaganimada iyo sakhradda iyo gadoodka iyo kacdoonka ah waxaa dadka fuulaya caradii ilaah waxaana caradii ilaah ay gaartay dadkii ka shisheeyey ama hareer degganaa israa'iil oo taasina waxay ka dhigan tahay in qurumaha dunida oo dhan ilaah uu saaray mas-uuliyad weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabkii yeremiyah cutubka shan iyo labaatanaad aayadda soddonaad ee baalka sagaal boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed erayadan oo dhan iyaga kaga sii hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu xagga sarow ka qaylin doonaa oo codkiisu kaga hadli doonaa hooygiisa quduuska ah oo wuxuu si weyn ugu qaylin doonaa sida kuwa canabka ku tunta xukunka israa'iil oo keliya lama saarin baabiloon ayaa iminkana noqonaysa qalab ilaah isticmaalo si xukun loogu soo rogo qurumaha waxaana taariikhda dunida ku qoran in baabiloon ay noqotay quwadda ugu xoogga badan ee qaramada dunida xukumaysay wakhtigaas nebi yeremiyah uu noolaa haddaan horay idinku sii wadno ayaan eegaynaa kitaabka yeremiyah cutubka shan iyo labaatanaad aayadda laba iyo soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay bal ogaada masiibaa soo bixi doonta oo quruun bay quruun ugu sii gudbi doontaa oo duufaan weyn ayaa laga soo kicin doonaa dhulka darafyadiisa waxaa la ogsoon yahay wakhtigii nebukadnesar uu xukumayey baabiloon inuu qaramada badan oo waagiisii ilbax ahaa qabsaday sida tuuros sidoon iyo masar aayaddan laba iyo soddonaad ee aynu ku ekaynay meeriska cutubka ayaa sharaxaad ka bixinaysa wixii qaramadu ay ka heleen gacantii rabbiga kadib markii ay ku fallaagoobeen dhegaystayaal waxaa intaasi haddaba ku soo dhammaanaya cutubyada lix iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee kitaabkii yeremiyah mawduuca cutubkani uu ka hadlayo waxa weeye farriintii macbudka wakhtigii yehoyaaqiim uu xukumayey deegaanka yuhuudiya iyo masaalkii culayska waxaad haddaba xusuusataan in cutubkii toddobaad yeremiyah loogu soo sheegay in lagu yidhi waxaa tagtaa irdaha macbudka oo dadka la hadal haatanna waxaa lagu leeyahay waxaad dhex istaagtaa macbudka haddaan markaasi arrinkaasi isaga ah wax idinka taabanno ayaannu la soo baxaynaa baalka sagaal boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii yeremiyah cutubka lix iyo labaatanaad aayadda labaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan inteenna kutubada haysata dhegaystayaal rabbigu wuxuu leeyahay waxaad istaagtaa guriga rabbiga barxaddiisa oo dadka magaalooyinka dalka yuhuuddah oo u yimid inay rabbiga gurigiisa ku caabudaan oo dhan la hadal oo erayada aan kugu amro inaad kula hadashid erayna ha ka reebin haddaba farriintan iyada ah wuxuu dadka siiyey wakhtigii yehoyaaqiim iminka dib baa loogu noqonayaa wakhtigii sidqiya cutubyada lix iyo labaatan ilaa iyo cutubka soddonaad ayaa waxaa ku qoran farriimo dadka lagu wacdiyey oo ah wacdigii ugu dambeeyey ee ay ilaah ka helaan intaan loo kaxaysanin baabiloon waxaan rumaysanahay inkastoo uu gadood jiray haddana dadku weli waxay imaanayeen macbudka xagga dusha ahluddiin baa laga ahaa laakiinse xagga gudaha ilaah way kala tageen haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabka nebi yeremiyaah ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo labaatanaad aayadda saddexaad waa baalka sagaal boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan mindhaa waxaa suurtowda inay ku maqlaan oo mid kastaaba uu ka soo noqdo jidkiisa sharka ah inaan anigu ka soo noqdo masiibadii aan u qastiyey inaan iyaga ku sameeyo sharka falimahooda aawadiis haddaba markii ilaah uu soo noqdo wuxuu ka soo noqonayaa cadhadiisii laakiin weli ma uusan beddelin fikirkiisa ilaah mar waliba dembiga ciqaab buu u hayaa laakiin dembiilihii soo noqda ilaah wuu cafiyaa dembiilahaas ilaah barako ayuu ka helaa oo welibana wuu badbaadinayaa waxay markaasi u muuqanaysaa in ilaah uu beddelayo maankiisa ilaah wuxuu inoo sheegayaa haddii aynu dariiqyadeenna sharka ah ka tagno inaannu ina xukumi doonin ama uusan ciqaab dusha inaga saari doonin weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa haatan baalka sagaal boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa lix waxaana qoran sida tan oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay haddaad imaqli weydaan si aad ugu socotaan sharcigayga aan idin hordhigay oo aad u maqashaan erayadayda nebiyada addoommadayda ah oo aan idiin soo diro anigoo goor wanaagsan idiin soo diraya laakiin innaba ma aydnaan dhegaysan markaas gurigan waxaan ka dhigi doonaa sida shiloh oo kale oo magaaladana qurumaha dunida oo dhan ayaan habaar uga dhigi doonaa haddaba marka ilaah uu leeyahay gurigan waxaan ka dhigi doonaa sida shiilooh ayaa taasu ay ka micno tahay in la burburin doono wuxuu kaloo yidhi oo magaaladana qurumaha dunida oo dhan ayaan habaar uga dhigi doonaa miyaanay magaalada yeruusaalem qurumaha dunida culaysinin welina waa sideedii yeruusaalem waxaa maamula weli qurumaha dunida waxaana kala haysta quwadaha waaweyn sida ruushka maraykanka iyo reer yurub ilaah wuxuu leeyahay qurumaha ayaan culays uga dhigi doonaa oo sidaas ilaah uu ka dhabeeyey balse iminka waxaannu soo gaarnay maaddada kale ee ah nebi yeremiyah oo loogu dhaartay in la dili doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi yeremiyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka lix iyo labaatanaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo markii yeremiyah uu wada dhammeeyey hadalkii uu rabbiga ku amray inuu dadka oo dhan kula hadlo ayaa wadaaddadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhammu isagii qabteen oo waxay ku yidhaahdeen hubaal waa inaad dhimataa haddaba xaalku iminka faraha ayuu ka baxay dadkiibaa iminka ka hor imaanaya farriintii nebiga oo waxay diideen inay isaga maqlaan waxaanay iminka doonayaan inay dilaan kooxaha doonaya waxaa ugu horreeya nebi beenaalayaashii wadaaddadii amiiradii iyo madaxdii dadka haddaan horay idinku sii wadno cutubkan lix iyo labaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa wadaaddadii iyo nebiyadii ay la hadleen amiiradii iyo dadkii oo dhan oo waxay yidhaahdeen ninkanu dhimashow istaahilaa waayo magaaladan ayuu wax ka sii sheegay sidii idinkuba aad dhegihiinna ku maqasheen wadaaddada iyo nebiyada way israacsanaayeen waa nebi beenaalayaasha ah waxaanay ku arrinsadeen inay dilaan nebi yeremiyah welibana ma ayan beddelin fikirkooda marnaba markaasaa waxaa iminka go'aansaday amiirada inay bal maqlaan nebi yeremiyah waxaanay dhammaantood hor yimaadeen yeremiyah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka lix iyo labaatanaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka sagaal boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan markaas yeremiyah wuxuu la hadlay amiiradii oo dhan iyo dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi rabbiga ayaa ii soo diray inaan gurigan iyo magaaladanba ka sii sheego erayadii aad maqasheen oo dhan haddaba jidadkiinna iyo falimihiinnaba hagaajiya oo codka rabbiga ilaahiinna ah addeeca oo rabbiguna uu ka soo noqon doonaa masiibadii uu idinkaga hadlay haddaba wuxuu iminka u caddaynayaa waxa ilaah uu doonayo inuu xukun magaalada iyo dadkeedaba u saaro dad badan ayaase u qaatay caay ama aflagaado in nebi yeremiyah uu yidhaahdo magaalada waa la qabsanayaa oo dabeetana waa la burburinayaa nebi beenaalayaashii ayaa waxay sida abbaarta ah lahaayeen ilaah yeruusaalem cadowgayaga u dhiibi maayo oo macbudkana burburin maayo waxay lahaayeen macbudka iyo magaaladaba waxaa iska leh ilaah nebi yeremiyah wuxuu ku yidhi war waad qaldan tihiin waxaad kala qaadaysaan damiirxumadiinna iyo cibaadaysigiinna haddii damiirkiinnu uu xun yahay qaabka caabudista laydinku aqbali maayo marka hore waa inaad falimihiinna beddeshaan ilaah baa beri hore wuxuu ku yidhi qarnigii noolaa ama dadkii noolaa boqol sannadood ka hor ee wakhtigii ishaaciyah kan sharka lihi ha ka tago fikirkiisa kan aan xaqa ahaynuna falimihiisa haddii aan sidaas la yeelin laynagu aqbali maayo caabudis iyo sajuud dadkan noolaa wakhtiga nebi yeremiyah waxay la noqotay haddii sabdi weliba ay macbudka yimaadaan oy ilaah ka hadlaan arrimihiisa iyagoo aan eegaynin fikirkooda sharka leh iyo falimahooda aan xaqa ahayn in ilaah uu iska aqbalayo
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye uufanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiya ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin